بsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وsلم عlى نabيina mحamed وعlى آlih وصaxbih وsلم أجمaعيn ama bعdu waxaan soo haynay an ku dhex jirnay kitaabkii cumdaة الأxkam lilxaafid cabdالغني بn cabdالwaxid almqdisiي raximah اllahu taعalى baabu sujuudi sahwi ayaan soo haynay xadiidkii ama qisadii duledeyn ayaa ayaa noogu soo dembeeyey oo xadiidka ayaan soo yani macnihiisa ayaan soo macnaynay fawaaida xadiidka marka laga qaadanay an maxamed bni siriin can abi hurayrata radia allahu canhu qaala sallaa binaa rasuulu llahi sala allahu aleyh wali wasalam ixdaa salaatay alcashiyi buuna tukiyey salaadaha gelinka dambe la tukada labada duhurka ama casirka mid ka mida qaala bnu siriin wasamaaha abuu hurayra abuu hurayra waa magacaabay walaakin nasiitu ana anaa iloobayse qaala waxauu yihi fasallaa binaa rakcatayni laba ragca ayuuna tujiyey uma sallama waa salaamo noqsaday salaadii afarta ahayd bou laba ku salaamo noqsaday faqaama ilaa khashabatin marka waxaa laga qaadanayaa ficilka nabiga sala allahu alayh ali wasalam in sahwi ou ka dhaco rasuulka sala allahu alayh ali wasalama in sahwi ou ka dhici karo hilmaan inuu ka dhici karo bashar arrintaa iyadaa uu u yahay aqwaashiisa laakiin sahwi ma geli karaa wixii ku saabsan tabliiqa diinta gaarsiinteeda iyo waxa ku saabsan maya ma gelaya taa iyada nacam ayb wuxuu leeyahay marka fasallaa binaa rakcatayni buuna tujiyey uma sallama waa salaamo noqsaday faqaama ilaa khashabatin tiir xaggii ayuu u istaagay faqaama ilaa khashabatin loox ama tiir xaggiisa ayuu u kacay macruudatin tiirkaas oo ama looxaas oo macruudatin ku gudban filmasjidi masjidka ku gudban oo dhanka qiblada kaga taalay fataka-a waa cuskaday calayhaa geeddii buu cuskaday jiriddii korkeedii ka-annahu sida isaga oo qadbaanu caraysan wawadaca yadahu lyumnaa gacantiisii midig buu saaray cala alyusraa bidixda korkeeda washabaka waana isdhexgeliyay beyna asaabicihi farihiisa marka waxaa laga qaadanaya tashbiiga masaajidka dhexdiisa in lagu sameyn karo faraha in laisdhexgelin karo nacam laakiin qofku markuu salaad sugayo oo kale inuu isdhexgeliya waa nahyi baa kusoo arooro ma fiicna iyo markuu u socdo salaadii iyo meelahaas wakharajat isaracaanu dadkii degdegayeyna way baxeen min abwaabi lmasjidi masjidka albaabkiisiibay ka baxeen faqaaluu waxayna dhaheen qasurat isalaatu salaadii way gaabatay oo salaadii yani waa gaabato waxyigii baa nebiga loo waxyooday markaasay gaabatay tanna marka waxaa laga faa-iideysanayaa in istisxaabulxaal waxa la yidhaahdo yacni in qofku yacni xaaladda sida ay tahay ama inuu inuu yani asalku sida uu yahay inuu ku taagnaan karo maxaa la asalku waxay tahay nebiga caleyhi isalaatu wasalaam in isaga loo waxyoonayay xilligii waxyigana waa la joogay markaas oo waqtigii waxyiga uu soo degayay ayaa lagu guda jiray marka maadaama ay asalkuna uu ahaa salaadan awalba nebiga laga bartay sala allahu aleyh ali wasalam ayaa waxaa dhici karto in nebiga loo waxyooday oo salaadii sidaa ay kusoo gaabatay asalkuna nebiga waa in ficilkiisu wuxuu ku yahay waxaa weeya waa tashriic waa inuu wax jideeyey rasuulka sal ly slam asalka unbay qabsadeen taana culimmada qaar baa ka qaadatay nacam marka waxa uu yidhi nacam wafi lqowmi qowmkii waxaa ku dhex jiray abuu bakrin abuu bakr iyo cumar iyo cumar fahaabaa way ka heebaysteen an yukalimaahu nabiga inay la hadlaan heybaduna marka waxay ka dhalanaysaa aqoonta ay leeyihiin iyo cilmiga iyo yani ay uleeyihiin iyo fadliga yay ka imaaneysaa wafi lqowmi qoomkii waxaa ku jira rajulu nin fii yadayhi labadiisa gacmood duulun dhedherar oo ku sugnaa yuqaalu lahu la yidhaahdo dulyadayn alkhirbaaqu bnu camrin isulamiyi ayaa la yidhaha abulcuryaan faqaala waxa uu yidhi dulyadayn ninkaasi marka yaa rasuul allah rasuulka ilaahi o anasiita miyaad ilowday am qasurat isalaatu mise salaadii baa soo gaabatay qasurat bifatxi lqaafi wadami daad wadami saad qasurat waa loo dabdiyey waxaa kaloo loo dabdiyey in qaafka la godo saadkana la hoos dhigo aqusirat isalaatu salaadii ma la gaabiyey markaa ay noqoto ayb midan dambe ayaana marka aada mashhuur u ah in qaafka la godo qusirat in la yidhaahdo ayb sida uu alimaamu nawowi uu leeyahay ayb qaala waxa uu yidhi marka nabiga sala allahu alayh ali wasalam lam ansa ma aanan iloobin walam tuqsar lamana gaabinin yacni fii dannii weeyaan say aniga ila tahay laabudda intaa la qadaro maxaa yeelay labada mana hilmaamin salaadiina lama gaabinin xaqiiqadu sidaa ma aha marka dabcan marka nebiguna wax xaqiiqadii ka baxsan ma sheegaayo ma u qasdaayo oo taasi marka been bay noqonaya nebiguna macsuum buu ka yahay beenta sidaa darteed marka waxaa weeyaan waa in lasoo qadaraa marka lam ansa ma aanan iloobin walam tuqasar lamana gaabinin fii dannii sida aniga maladeydu ay tahay fa qaala waxa uu yidhi akamaa yaquulu dulyadayn dulyadayn sida uu odhanayo kale miyaa arrinku taana marka waxaa laga qaadanayaa hal qof yacnii arrin arrin yacnii inay dad tiro badan badan soo guuriyaan ay tahay ama meel maxfal ahoo dadku ku badan yahay wax wax weyn uu ka dhacay meeshaasi in hal qof keligiis uu ku baraarugo intii kalena ay ku baraarugi weyso wax dhici kara ma aha sidaa darteed buu nabiga sala allahu alayh ali wasalam uu dadka kale kaga hubsanayaa ee macnaheedu ma aha nabiga sala allahu alayh ali wasalama in khabarulwaaxidka hal qof warkiis ee hiqa ah inuu diidayo ma aha taana marka waxaad garanaysaa maxaa yeeley hadda waxa iscaariday waxaa weeyaan dulyadayn oo isagu dhahaya salaadii waxbaa ku dhacay iyo nebigii oo u haysto inaynan waxba ku dhicin oo sidii tamaamka ahayd nebigu inuu u tukaday hadda laba hadday ishay marka waxaa weeyaan waa dulyadayn waa hal qof rasuulkiina waa qof isaguna dabcan marka waa in meeshiina dad badan baa joogay sidaa darteed marka in dadkii laga hubsado iyay noqonaysaa fa qaaluu waxay dhaheen nacam haabay dhaheen marka waxaa laga qaadanayaa marka intaanu hadala maadaama qaarna nebigana sala allahu alayh ali wasalam wuxuu u hadlayaa isaga salaaddii inay dhammaatay darteeda u hadlayaa oo yacnii sahwi hadalkiisa waxaa weeyaan waa hadal sahwi isaga laftirkiisa ku socdo ee salaaddii inay u dhammaatayba u haystaa waana ku guda jiraa weli salaaddii ma aanay dhammaanin ileene ee dadka kale laakiin iyaguna marka waxaa weeyaan limaslaxati salaad bay u hadlaayaan iyaguna nacam taas marka inaanay waa hadal marka sahwi kuwada ku dhacayo weeyaanu camdi aan ku dhacaynin hadalkuna wuxuu wax buriyaa salaaddu u burin karaa marka uu kas u dhaco amase uu yacni marka marka uu kas u dhaco nacam ayaa salaaddu ay u burinaya hadalku ayb marka waxa uu yidhi faqaaluu waxay yidhahdeen nacam haa fataqadama waa hormaray fasallaa waa tukaday maa taraka wixii uu ka tegey waxaa laga qaadanaya marka in la bayaaninayo in la binaynayo on salaadda aan lasoo cusboonaysiinaynin haddii salaadda adoo inay ku dhammaystiran tahay u haysta aad ka baxday isla markii lagugu baraarujiyo waad istaagaysaa intii kuu dhinayd unbaad dhammaystiraysaa binaa ayaa la yidhaha marka istinaaf ma la sameynayo lama cusboonaysiinayo ayb uma sallama waa salaama noqsaday markaa dabadeed rasuulka sala allahu alayh waalihi wasalama intuu labadii ragcay u dhina dhammaystiray buu salaamo noqsaday uma kabara markaa dabadeedna waa kibaartay allahu akbar buu yidhi ayb uma kabara allahu akbar buu yidhi wasajada waa sujuuday midla sujuudihi sujuudiisa oo kale u adwala ama mid ka dheer buu sujuuday uma rafaca ra-sahu madaxiisu kor u qaaday fakabara allahu akbar buu yidhi uma kabara haddana waa kibaartay wasajada midla sujuudihi aw adwalaa sujuudiisa oo kale ama mid ka dheer buu sujuuday uma rafaca ra-sahu madaxiisu kor yeelay wakabara allahu akbar buu soo yidhi ayb farubamaa marka labadii sujuudood buu sameeyey farubamaa waxaa la arkaa sa-aluuhu inay su-aaleen uma sallama uma markaa dabadeed sallama waa salaamo noqsaday miyaa qaala waxa uu yidhi ibnu siriin fanubi'tu waxaa la ii sheegay ana cimraana bna xuseyn qaala inuu yidhi cimraan uma sallama waa salaamo noqsaday halkan dambana waxaa laga qaadanayaa sujuudu sahwigu markii nebigu uu sidaan yeelay bacda salaam inuu nabigu markuu salaamo noqsaday kadib inuu labada sujuudood la yimid marka uu salaamo noqsaday dabadeed inuu labada sujuudood uu la yimid taas marka waxaa laga qaadanayaa sujuudu sahwiga inuu bacda salaam uu yahay yaa yaa yacni culamada qaar ay ka qaateen ee marka laga hadlayo maxallu sujuudi sahwina culummadu waa isku khilaafsan yihiin xanafiyadu oo iyagu qabo sujuudu sahwin siday doontaba ha sahwigu ha ku yimaadee marka la salaamo noqsada kadib unbaa lala imaadaa qaybta kalena waxay leeyihiin sujuudu sahwiga waa shaaficiyadee si allaala siduu doono ha ku yimaadee qabla salaam baa la sameeyaa oo salaamta waa ka horeeyaa si allaala siduu doono ha ku yimaado alimaamu maaligna raximahullah waxa uu leeyahay sahwigu hadduu ziyaado salaada lagu wax lagu ziyaadiyo darteed ku yimidna waa bacda salaam nuqsaan hadduu ku yimid salaadda wax laga nuqsaamiyeyna waa qabla salaam buu leeyahay tafriicaad kalena waa jiraan oo alimaam axmed ibnu xambal isagu wuxuu leeyahay meel allaale meelihii nebiga uu sahwiga ku sameeyey ee uu meelihii nebiga uu ku sahwiyey iyagu waxaa weeyaan sida uu u sujuudoo kale loo sujuudaa meelihii aan sahwigii aan nebigu aanu ka aan aan aan aanu nebigu sahwininna ee qofka uu sahwiyaana khiyaar buu uleeyahay markaa saasoo kale uu leeyahay isxaaqna isaga wuxuu leeyahay maya ee wixii markaa intii nebigu sameeyeyna nebigaa sameeyey intii kale ee nebigu aanu samayninna iyada wuxuu leeyahy hadday ziyaado tahayna waa bacda salaam hadday nuqsaan tahayna waa qabla salaam kaasaana alxaafid ibnu xajar xooga uu soo dhoweeyey axaadiidta sujuudu sahwiga kusoo aroortana ilaa lix xadiid ayaa ugu mashhuursan xadiidka abi hureyra oo ah oo dhahaya qofkii shakiyo inta ragcadooda uu tukaday qofkii ka shakiyo xadiidka saa ku saabsan marka laba waxaana ku jirta xadiidka inuu sujuud sahwi samaynayo laakiin meesha uu sujuuddaas ay tahay xadiidka abu hureyra ma sheegin ka labaad waa xadiidka abi saciid isla kii abu hureyra oo kale weeyaan qofka ku shakiya cadadka ragcaadka laba sujuudood bou la imaanayaa buu yidhi intaanu salaamo noqsanin ka hor xadiidka ibnu mascuud shan ragco shanaad nebigu inuu u istaagay xadiidka isaga sidaa dhahayo ragco shanaad buu nebigu u istaagay kaas isaga bacda salaam buu sameeyey sujuudda nebiga xadiidkan dulyadayn oo isaguna waxaa weeyaan bacda salaam nebigu uu sujuudu sameeyey xadiidka ibnu buxayna ee noo imaan doono atixiyaadka dhaxuu ka tegey qabla salaam uu sameeyey labada sujuudood xadiidka cimraan ibnu xuseyn nebiga wuxuu ku salaamo noqsaday saddex ragco iyuu ku salaamo noqsaday markaasoo haddana ragcad la yimid markaa dabadeed isagana bacda salaam buu sameeyey isku soo dudub axaadiidta waxaad ka ogaanaysaa in sujuudda loo kala qaadayo yacni maxalu sujuudu sahwi marka laga hadlayo waa halkee hadday sahwigu ziyaado uu yahayna waa bacda salaam hadduu nuqsaan yahayna waa qabla salaam sidaas isu sida ugu fiican sidaas weeyaan haddii qofku aanu garan karinna falahu khiyaar buu leeyahay inuu qabla salaam sameeyo inuu bacda salaam uu la imaadaba hadduu qabla salaam sameeyo de iyadu ishkaal ma laho qabla salaam haddaad la timaado waa salaamo noqsanee dabcan oo marka aad sujuudda qabla salaam aad intaadan salaamo noqsanin markaad la timaado labada sujuudood dabcan salaamtii waa kuu dhimantahay weliba kama bixin salaaddii maogtahay laakiin markay sujuuddaadu bacda salaam ay noqoto marka assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah allahu akbar baa tiri sujuudu sahwi baa samaysay labadii sujuudood markaad la timaado salaan labaad ma leedahay mase ma laha way leedahay sida xadiidkan cimraan uu sheegayo ku cadba nacam taasuu marka qofka sidaasuu kula imaanayaa marka marka maxalu sujuudu sahwina xadiidku marka waa tilmaamay qisadan marka dulyadayn waa ziyaada ku jirta salaada ziyaadada ku jirta waa maxay laba ragca markuu tukaday ayuu salaam salaan zaa'id uu la yimid assalaamu calaykum waraxmat ullah asalamu calaykum waraxmatullah buu yidhi waa salaan aan maxalkeedii dhicin waay oo salaada zaa'id ku ah hadalkan nabigu uu hadlay sala allahu alayh ali wasalam oo calaa sabiili sahwi uu ku hadlay isaguna waxaa weya salaaddu waa ka baxsan yaho zaa'id buu ka yahay walidaalika marka maadaama xadiidku marka waxaa weya waa sahwigaani waa sahwi ziyaado ku yimid bacda salaam uu nabigu sameeyey sala allahu alayh waali wasalam waxaa laga qaadanayaa xadiidka sidoo kale sahwigu hadduu noocyo bato sujuudu sahwigu inuunan badanaynin oo hal xaba un ou ahaanayo nacam hadda nebigu dhowr sahwi baa ku dhacday laba ragcoo ku salaamo noqsaday waa hadlay qibladii waa ka jeestay waxyaabahaas o dhan marka waxaa weeyaan waa calaa sabiili sahwi wax ku dhacay maca dalika mid kastaa sujuud gaara uma samaynin ahal sujuudu sahwi un keliya ayuu sameeyey xadiidkan marka fawaa-id aada iyo aada u fara badanoo usuuliya iyo yacnii musalax ahaan iyo kuwa yacni caqiidaa intaba waa laga wada qaataa waxaana aada xadiidkan u faahfaahiyey kitaab gaarana ka qoray alimaam alxaafid khaliil bnu kikaldi alcalaa-iyu alxaafid alcalaa-i alxaafid alcalaa-i oo shuyuukhu shuyuukhi ah shuyuuq shuyuuq ibni xajar ibnu xajar shuyuukhdiisu mashaa sheekh u yahay ibnulqayim iyana ay dabcan isku waqti ahaayeen alxaafid alcalaa-i baa kitaab ka alifay madbuuc ahoo la yidhaahdo nadmu alfaraa'id lima tadamanahu xadiidu dilyadayn min alfawaa'id kitaab aada u qiimo badan oo masaa'il badan ay ku yaalaan lagaga faa'iideysanayo madbuucna ah isagoo muxaqaqa weliba yani beder ilbeder ou taxqiijiyey ayb wuxuu yidhi marka alcashiyu maa bayna zawaali shamsi ilaa guruubihaa qoraxdhaca zawaalka ilaa intay qoraxda ka dhacdo inta udhexaysaa la yidhaahdaa qaala allahu tacaala wasabbix bixamdi rabbika bilcashiyi walibkaar وعn cbdاللh بن بحynة وkana min أصxaabi النaبiyi slى الlه عlيه وaلiه وsلم أن النaبya slى الlه عlيه وaلiه وsلم صlىa bهm الظهر faqama في الرakcتين الأوlayeyn وlm yجlis faqama الناas mعه xتى إda qضى الصلاة وانتadra الناas تسليimه kbr وhuوa jaلس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم وعن عبد الله بن بحينة waxaa laga wariyey wakana min asxaabi الnabiyi buu ahaa salى اllahu عalayh wali wasalam ana الnabiya salى اllahu عalayh wali wasalama nebigu salaa bihim duhra duhurkii buu tujiyey faqaama fi rakcatayni aluulayeyni labadii ragcee hore ayuu kacay faqaama wuu istaagay fi rakcatayni labadii ragcee aluulayeyni ee horeeyey dhexdooda ayuu istaagay walam yejlis mana fariisanin atixyaadkii koowaad waa uma fariisanin faqaama annaasu dadkii way istaageen macahu nebigay la istaageen xataa idaa qada salaata salaada goortou dhammeeyey ee uu gutay wantadara annaasu dadkiina ay sugayaan ay sugteen tasliimahu salaamo noqsigiisa ay sugayaan kabara waa kibaartay allahu akbar ayuu yidhi wahuwa jaalisun isagoo fadhiyo fasajada sajdatayni buu sujuuday qabla an yusalima intuunan salaamo noqsanin uma sallama markaa dabadeedna waa salaamo noqsaday ayb wuxuu leeyahay marka xadiidkan cabdullahi bnu buxayna tarjamadiisa waa soo marnay ana nabiya sala allahu cabdullahi bnu malik bni buxayna ayuu ahaa ayb ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga sallaa bihim duhra duhr ayuu tukiyey faqaama fi rakcatayni aluulayeyni labadii ragcee hore dhexdooda ayuu kacay oo istaagay oo walam yejlis ma fariisanin halkaa marka waxaa laga qaadanaya ataxiyaadkii koowaad inaanu nebiga uuna usoo noqonin mar hadduuna usoo noqoninna rukni salaada ka mida inuunan ahayn baa laga qaadanaya maxaa yeele rukniga haddii la iloobo waa loo soo laabanaya isaga nacam waa loo soo laabanayaa oo sujuudu sahwi rukni ma kabayso laguma kabo sidaa darteed marka ataxiyaadka koowaad waa inaanu rukni uunan ahayn walam yejlis ma fariisanin faqaama naasu dadkii way istaageen macahu nebigay la istaageen markaa dadkii nebiga ay la kaceen lakicidda nebiga ay la kacayaan ada waxaa weeyaan waa zamanu lwaxyi arrintaa iyadaana waxaa weeyaan saasay marka wax salaada lagu soo kordhinayo ma oga nebigay la kaceen maadaama hadda sidaan ay sugnaatayna xadiis ahaan ay sidaan ku sugnaatayna taxiyaadka tashahudka koowaadna aanu rukni ahayn imaamku marka waa in la raacaa mutaabacadii imaamka waa waajib marka shay waajiba marka in laga tago oo shay sunno ah marka yacnii loo loo loogaga goosto ama looga tagaa ma banaana isaga marka ataxiyaadka koowaad haddii uu mar ka kacayba oo kicidba uu gudagalay ee uu kacayba ee uu markaa rukni gudagalay kale qiraaa iyo wax lamida uu istaagi qiyaamkii mar hadduu gudagalayba ma usoo laabanayo maxaa yeelay inuu rukni kasoo tago shay aan rukni ahayn usoo laabto imaamkuna ma aha nacam faqaama annaasu macahu dadkii ay la istaageen nebigay la kaceen xataa idaa qada salaata salaada kolka markuu gutay uu dhammeeyey wantadara annaasu dadkiina ay sugayaan tasliimahu salaamo noqsigiisa kabara waa kibaartayo allahu akbar ayuu yidhi huwa jaalisun isaga oo fadhiyo fasajada sajdatayni buu sameeyey marka waa intaanu salaamo noqsanin qabla salaam ayay dhacday sujuudu sahwigan qabla an yusalima intuunan salaamo noqsanin uma sallama markaa dabadeed waa salaamo noqsaday tanna marka waxaa weeyaan waa waa sahwi nuqsaan ah waay maxaa yeelay salaada waxaa ka maqan atixiyaadkii koowaad baa ka maqan waa sahwi nuqsaan ah sidaa darteed buu qabla salaam u sameeyey baabulmuruuri bayna yaday lmusallii ka tukanayo hortiisa maridda la maraa xukunka kusoo aroora cadayntiisii buu u baab yahay can abi juhaymi bni alxaarith bni simma alansaariyi radia allahu canhu qaal qala rasuulu اllahi slى اllahu عalayh wali waslm low yaclamu almaaru bayna yaday lmusli mada calayhi min alإhm lakana an yaqifa arbaciina khayra lahu min an yamura bayna yadayh can abi juhaym bn اlxariث bni simh waxaa laga wariyey alansaariyi radia allahu canhu qaala waxa uu yidhi qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh ali waslm rasuulku waxa uu yidhi low yaclamu hadduu ogaan lahaa almaaru midka marayo bayna yaday lmusalli mid tukanayo hortiisa midka marayo haddii uu ogaan lahaa maadaa waxa calayhi maadaa maxaabia calayhi korkiisa ahaadayoo min alithmi dembi ah lakaana an yaqifa ay lakaana wuquufuhu istaagitaankiisa arbaciina uu istaago afartan ayaa ahaan lahaa khayran lahu mid isaga u khayr badan min an yamura inuu maro bayna yadayhi qof tukanayo hortiisa wa qaala abunadr waxa uu yidhi abunadr busr bnu saciid ayaa la yidhaahdaaye laa adrii ma ogi buu yidhi qaala arbaciina yowman inuu yidhi ow amase shahran afartan bil ow amase sanatan afartan sano abi juhaym ibn alxaarith ibni simma magaciisa cabdullaahi baa la yidhaha abdulahi cabdullahi bni waa cabdullahi bni juhaym sida ibn cabdilbar uu sheegayo waa ibnu ukhti ubay ibni kacab ubay ibnu kacab walaashiis baa dhashay ubay ibnu kacab baa abti u ahaa ninkan alansaariyi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulku waxau yihi low yaclamu hadduu ogaan lahaa almaaru midka maraayo midka maraya marka waxaa laga fahmayaa marka oo laga qaadanayaa qofka taagan iyo qofka fadhiyo iyo midka hurdaa xukunkan inaanay ku saabsanayn yaa laga qaadanayaa mar haddii nebigu uu yihi low yaclamu almaaru midka maraayo ayaa layidhi idan marka ismiga iyo dembigu iyoiyo yacni gefku wuxuu ku dhacayaa qofka maridda samaynaya wax maraayo amaa qof tukanaya haddaad hortiisa fadhiso ama aada taagan tahay ama aada jiifto wax dembiga korkaaga ma aha xadiidka muruur buu tilmaamay sidaa marka low yaclamu lmaaru midka maraya hadduu ogaan lahaa bayna yadayi lmusallii mid tukanay kan tukanayo hortiisa midka marayo hadduu ogaan lahaa maadaa maxaybaa caleyhi korkiisa ahaado min alithmi dembi ah waxaa dembiga korkiisa ah hadduu ogaan lahaa lakaana an yaqifa antaa iyo ficilka ka dambeeya masdar ka dhalaali ismu kaanana ka dhig ay lakaana wuquufuhu lakaana wuquufuhu istaagitaankiisu wuxuu ahaan lahaa arbaciina afartan khayran lahu mid isaga u khayr badan buu ahaan lahaa min an yamura bayna yaday hortiisa inuu maro marka khayran sidaa waa loo dabdiyey khayrunna waa loo dabdiyey khayran haddii la yidhahdo waa khabaru kaana waa haddii khayrun la yidhaahdana waa ismu kaana oo gadaal maray an yaqifadaa ayaa marka waxaa laga dhigayaa marka khabaru kaana waana fii maxalli nasbin ayay ahaanaysaa lakaana an yaqifa ay lakaana wuquufuhu arbaciina uu taagnaadaa khayran lahu u khayr badnaan lahaa min an yamura bayna yadayhi hortiisa inuu maro halkaa marka waxaa laga qaadanayaa in marka dembi ay tahay maritaan qof tukanaya in la hormaraa in dembi ay tahay dembiga ka dhalanayo iyo qofku inuu taagnaado oo ku ciqaabnaado inuu istaago afartan taasaa u fududaan lahayd oo dembigaa daran afar xaalo weeyaan bay dhahaan culummadu marka qofka tukanayo iyo qofka hormaraayo afar xaaladood bay leeyihiin xaalad marka waxa ay tahay kan wax maraayaa dambaabaya sida xadiidku tilmaamaya waa nin sutra dhigtay sutraa u taallo meel aada martana waa haysataa adiga amase sutra sutra u taalla haa meelaad martana adigu waad heli kartaa markaasaad hortiisa martay waa ku dambaabaysaa waana midda xadiidku tilmaamaya tan xaalad labaad waxa ay tahay qofka tukanayaa dambaabayo waa marka hadduu ku tukado dariiq bartankiisa ama meel dadku ummaddu maraysa bartankeedu ku tukada meel kalood ka martana ma haysa adigii marka ma dambaabaysid haddaad hormarto laakiin waxaa dambaabaya kan musalligaad dambaabaya meel kale isagoo heli karo dariiqii ku tukanayaan ayb xaalad labaad marka waa taas xaaladda saddexaad waxaa weeyaan labadooduba inay wada dambaabayaan oo kanina sutra ma dhiganin meel dariiquu ku tukanayaa kan kalena waxaa weeyaan meel kale waa ka raadsan karaayo wou ka mari karaa ma yeelina waa hormaray kanna marka waa taqsiir buu sameeyey kanna taqsiir buu le tafriid buu ka la yimid kanna tafriid buu la yimid way dambaabayaan xaaladda afaraad waxaa weeyaan marka labaduba inaanay dambaabaynin ninkaani waxaa weeyaan meel uu kalow ku tukado ee uu sutra iyoiyo si uu sutra u dhigto waa waaye ninkaanina meel allaale meeluu maro waa la-yahay inuu baxaana marka waa u daruuro waa ku qasban oo ku qasban yahay labadooduba kolkaas ma dambaabayaan al-iclaam bifawaa'id cumdat alaxkaam saasuu ku tilmaamay inahaasuu ku sheegay alimaam ibnulmulaqin raximah llah ayb wa qaala abunadr waxau yihi laa adrii garan maayo qaala arbaciina inuu yihi arbaciina yowman afartan maalmood inuu yihi ow shahran afartan bil inuu yihi ow sanatan afartan sano inuu yihi arbaciina unbaa markaa la yihi bazaar baa isaga wuxuu soo saaray lakaana an yaqifa arbaciina khariifan waana shuduud baana ku jiro wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam yaquul ida sallaa axadukum ilaa shayin yasturuhu min annaas faaraada axadu an yajtaaza bayna yadayhi falyadfach fain abaa falyuqaatilhu fainamaa huwa shayطaan wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaala waxau yihi samictu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam yaquul nabigoolahaan maqlay idaa sallaa axadukum midkiin hadduu tukanayo ilaa shayin shay intii ka ah oo u tukanayo shaygaas oo yasturuhu asturaya min annaasi dadka ka asturaya oo ka qarinayo faaraada axadun axadna ou doono an yajtaaza inuu gudbo bayna yadayhi hortiisa inuu gudbo axad ou doono falyadfachu ha iska riixo ha iska celiyo fain abaa haddii uu diidana falyuqaatilhu hala diriro fainamaa huwa shayطaanun maxaa yeele waa shayطaani xadiidkan abuu saciid sabab buu ku yimid isagoo salaad jumcaa soo aaday oo sunnaysanayo ayaa nin shaab ah oo dhallinyaraa wuxuu damcay inuu sidaa u hormaro u gudbo markaasuu iska celiyey cabaar buu meelaha fiirfiiriyey markaasuu haddana inuu maro damcay waa iska celiyey gacantuu ku adkeeyey mar saddexaad buu haddana damcay inuu soo maro waa ku adkeeyey gacanta ninkii baa marka marwaan buu uga dacwooday markaasuu abuu saciid marka waxa uu yidhi nebigaan sidaan aniga ka maqlay waxa aan samaynaya nebigaan ka maqlay sala allahu aleyh ali wasalam idaa sallaa axadukum midkiin haddii uu tukanayo ilaa shayin shay intii ka ah oo uu tukanayo yasturuhu min annaasi dadka ka qarinayo fa araada axadun axadna ou doono an yajtaaza inuu gudbo bayna yadayhi hortiisa isaga iyo sutrada inta udhexaysa weeyaan falyadfachu ha iska riixo taa marka waxaa laga qaadanayaa ma riixi kartid haddaadan sutro dhiganin adiga haddii aadan adiga sutro dhiganin ma riixi kartid xadiidku sida uu tilmaamayo waa taasa nacam fain abaa haddii uu diido falyuqaatilhu hala dagaalamo marka amarkaani waa amru nadbin amar oo hadda wujuuba ma ahan culamada siday u badan yihiin dagaalka uu la diriraayana waxaa weeyaan marka xoog ha u riixo yani sidaas weeyaan nacam marka hore ha iska celiyo mar labaad hadduu damca ha ku adkeeyo riixitaanka mar saddexaadka aada ha u riixo sidaa weeyaan marka fahamkii yani salafkuna saasuu ahaa nacam fainamaa huwa shayطaanu wax kale maahan isagu waa shayطaan riwaayo kale waxay leedahay fainamaa macahu lqariin waxaa la socdo yani kii lala xiriiriyey baa la socdo oo dabada ka riixaya waa shayaankii naam taa marka iyadana marka waa xadiidkii marka sutradu iyada marka xugun ahaanteeda marka ma waajib ba mase waa sunna xadiidku waxa uu leeyahay yani nabiga sala allahu alayh ali wasalam inuu yidhi waxaa sugnaatay laa tusalli ila ilaa sutratin ha tukanin ilaa sutro un u tuko aw amarna waa soo arooray ee nabiga sala allahu alayh ali wasalam uu amrayo in sutra qofka musalligaa uu samaysto walidalika marka sutradu waa inay waajib tahay maadaama amar uu ku yimid nebigana ficilka nebigana waxaa weeyaan sutrada waa daa'imay rasuulka sala allahu alayh ali wasalam waa daa'imay oo mar uu sutra la-aan tukaday lama sheegin culamada qaar ayagu dhahaya waa sunno ayaa waxay yidhaahdaan xadiidka soo socday daliishanayaan xadiidkaasna marka aan isagu gaarnan ka hadlaynaa wacan cabdillaahi bni cabaasin radia allahu canhuma qaal aqbaltu raakiban calaa ximaarin aqbaltu waan soo qaabilay raakiban xaal aan ah mid fuushan anoo fuushan calaa ximaarin dameer ataanin dhedig ah dameer dhedig dameer dhedig anoo saaran ayaa ayanoo fuushan ayaan soo qaabilay waana aniguna yowma-idin maalintaas qad naahaztu aan ku dhowaaday alixtilaama inaan yacnii qaangaar aan ku dhawaaday warasuulullaahina sala allahu alayh ali wasalam rasuulkana yusallii binnaasi dadka uu tujinaya biminan mina uu ku tujinaya ilaa gayri jidaarin gidaar la-aan gidaar xaggii isagoon u tukanaynin yani marartu bayna yaday bacdi safi baan maray safka hortiisa marartu waxaan maray bayna yaday bacdi safi safka qaar qaarkiis hortiisaan maray fanazaltu waan degay fa arsaltu lataana dameertii baan diray tartacu xaal ay daaqayso wa dakhaltu waxaan galay fi safi safkii baan galay falam yunkir dalika calaya axadun falam yunkir axadun axad ma inkirin calaya aniga iguma inkirin dalika kaagaas ayb xadiidkan marka ayb xadiidkan dhowr macnuu leeyahay wuxuu yidhi aqbaltu raakiban calaa ximaarin ataanin dameer dhidig anoo saaran baan soo qaabilay oon soo socday calaa ximaarin ataanin marka waxaa weyaan labadaba waa tanwiinsan yihiin labada xarafba sida uu muxibudiin abari axkaamtiisa uu ku sheegay fii axkaamihi uu ku tilmaamay qaarkoodna waa isu idaafeeyeenoo raakiban calaa ximaari ataanin bay dhaheen nacam laakiin tanwiintaa fiican oo idaafada lagaba daaya nacam waana yowma-idin aniguna maalintaas qad naahaztu waxaan ku dhawaaday alixtilaama qaangaar oo rasuulullahi sala allahu alayh ali wasalamna yusallii binnaasi dadka uu tujinayo biminan ilaa gayri jidaarin gidaar la-aan imaamu shaafici marka meeshaan wuxuu ka qaatay sutradu inay sunno tahay ilaa hayri jidaarin ba wuxuu ku macnaynaya marka ay ilaa hayri sutratin sutra la-aan buu tukanayay nabiga laakiin ibnu daqiiqilciid waxa uu yidhi ka laazimi mayso inuunan in uunan gidaar xaggiis u tukanin ma ka laazimayso sutra la-aan inuu tukanayo oo waxaa dhici karta gidaar inuunan u tukanaynin laakiin wax kale inuu u tukanayo ul inuu mutayaa dhici karto hashiisa inuu horta iska dhigayaa dhici karto wahaakada waxyaaba badan baa dhici karaan marka gidaar xaggiis uma tukanin macnaheedu maaha sutra looma ma u tukanin ma aha macnaheedu soo ma garanin ayb halkaa marka iyado sidaa u ogow marartu bayna yaday bacdi safi safka qaarkiis baan maray fanasaltu waa degay halkaa marka waay sufuuftan ou maray marka maxay tahay oo waxay leeyihiin marka sufuufta maadaama dameer isagoo saaran ou maray dameerku marka salaada ma gooyay leeyihiin xadiidka soo socda xadiidka qaarkoodna waxaan ku arki doonaa dameerka iyo haweenta iyo qaangaarka iyo eyga madow inay salaada gooyaan marka xadiidkan marka waxaa weyaan dameerka inuunan gooynin kan baa qaar ay u daliishadeen laakiin istidlaalka noocaasa waxa uu ku xiran yahay awalan ibnu cabaas meesha ou maray in la ogaado ibnu cabaas xaggeebau maray nebiga iyo sutradiisa inta udhexaysa miyuu maray mise wuxuu maray dadkii nebiga ka dambeeyey ma'muumiinta ahay sufuuftooda qaar ka mida buu dhex maray sidaa xadiidka ka muuqanaysa waxaa weeyaan ma'muumiinta ayuu hormaray de qofka ma'muumkaana waxaa weeyaan sutradiisu waa sutratulimaam waay imaamka sutradiisa asna sutra u ah marka waa la hormari karaa qofka ma'muumkaa dhibaato male iyada nacam xadiidkan ma tilmaamaya nasna kuma aha inuu nebiga sutradiisii iyo nebiga inuu kala dhex galay ee uu kala dhex maray sidaa ma aha isaga nacam ayib nacam xadiidka isaga marka waxaa weeyaan wuxuu ku xiran yahay marka macnaha in loo daliishado meesha uu maray in la ogaado nebiga iyo sutradiisa inta udhexaysa miyuu maray mase waxa uu maray ma'muumiinta dhexdooda ayuu dhex maray nacam hadii marka ma'muumiinta u dhex maray la yidhaahdo ma'muumiinta maxaa sutro u ah waxaa sutro ah sutrada imaamka waa ladhe in la dhex maraa waxbaasa markaa male mana loo daliishan karo marka dameerku inaanu salaada goynaynin fa arsaltul ataana dameertii waan diray tartacu xaal ay daaqayso wadakaltu fi safi safkii baan galay fa arsaltu ataana dameertii baan diray tartacu ay daaqayso wadakhaltu fi safi safkii baan galay falam yunkir dalika calaya axadun qof iguma inkirin buu yidhi arrintaa iyada ah wacan caaishata radia allahu canha qaalat kuntu anaamu bayna yaday rasuuli llahi sala allahu alayh wali wasalama warijlaaya fii qiblatih faida sajada hamazanii faqabadtu rijlay faida qaama basadtuhumaa qultu walbuyuutu yowmaidin laysa fiiha masaabiix wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxa ay tihi kuntu waxaan ahaa anaamu inaan hurdaya bayna yaday rasuulillahi sala allahu alayh ali wasalam nabiga hortiisa warijlaaya walxaal rijlaaya labadeeda lugoodna fii qiblatihi qibladiisa ay jirta xaggooda faidaa sajada haddii uu sujuudo hamazanii waa iqanjaruufanayay faqabadtu waan laabaya rijlaya labadeeda lugood faidaa qaama haddii uu istaago basadtuhumaa waan fidinayey qultu waxaan idhi bay tiri walbuyuutu guryaha yowma-idin maalintaa laysa fiiha masaabiixu faynusya ma lahayn caaisha waxay leedahay kuntu anaamu bayna yaday rasuulillahi sal ly salam nabiga hortiisaan hurdayey warijlaayana fii qiblatihi labadeeda lugoodna nabiga meesha uu ku sujuudayo qiblada xaggeeda ayay jireen faidaa sajada haddii uu sujuudo hamazanii waa iqanjaruufanayey markuu sujuudo waa iqanjaruufanayey amzigu ishana waa ka dhacaa gacantana waa ka dhacaa waa iqanjaruufanaya marka hamazanii waa iqanjaruufanaya bay tiri halkaas marka culimmada waxay ka qaateen qaarkood hawaanta qofka xaaskiisa inaanay weysada ka jebinin ayb maxaa yeelay waxay gadaalna ka tilmaantay walbuyuutu yowma-idin laysa fiiha masaabiix ayb inaanay marka weysada jebineynin qaar baa waxay leeyihin marka culamada shaaficiyada waxay leeyihin waxaa laga yaabaa in xaa-il udhexeeyey mara iyo wax lamida inay udhexaysay mara ay huwanayd yaa dhici karta laakiin waxaa diidaysa walbuyuutu yowma-idin laysa fiiha masaabiix guri aan masaabiix iyo faynuus aanay ka shidnayn ee nabiga caleyhi salaatu wasalaamna marka haddii la yidhaahdo haweenta weysaday ka jebisaa dee guri mugdi ah qof haweena inuu taabanayana uu ogyahay ee uunan u jeedin inay yacni lugtii qaawan tahay inay wax ku duuban tahay midna aanu ogeyn salaadiisa ma halistaasuu nabiga iska gelin lahaa halistaas ma aanu geliyeen ibnu daqiil ciid saasuu leeyahay oo wuxuu leeyahay warubamaa zaala saatiru waxaa dhici karta shayga ku asturane xaa-ilka ay leeyihin inuuba zuulaan la arkaa ila waa mugdi meesha fayakuunu wadcu lyadi maca cadami alcilmi biwujuudi alxaa'ili tacriidan lisalaati lilbutlaani marka ay dhacdo marka halis ay marka u noqoto salaadii inay burto haddii lagu socdo waa qowlka yani waa weysada jabaysa marka meel uunan ogeyn in saatirkii uu ka qaadmay iyo inaanu ka qaadmin wax uunan ka warqabin inuu gacantiisa isla u geliyo salaadiina ay halis u noqon karto inay ku burto taa ma dhici lahayn taa marka sidaas weeyaan macnaheedu faqa marka midda kale xaa-ilku waxaa weeyaan muxtamal ma ah mar walba asalku waxaa weeyaan ninay xaaskiisa qol wada jiifo ee weliba firaashkeeda haweenta ku jiifta inay duuduuban tahay sidii ay jilbaaban tahay oo niqaaban tahay wax suurtagala ma aha nacam ayb marka taana waxaa ummadda ku sababaya waxa ay tahay marka hore ayaa yacni fikir baa la qaadanaya madhab baa maala madhabkii faker masale uu qabay baa la qaadanaya nacam qalbiga iyadaa kusoo hormarayso kadibaa waxaa la arkayaa xadiid ka hor imaanayo markaasaa si qowlkii loo badbaadiye maanta dhan xadiidka unbaa jid kale iyo macaani kale loo daydayaya ma fiicno marka fikre inay kugu soo hormarto ma aha nusuustu qalbigaaga oo khaali ah marka ay degto ixtiraam iyo tacdiim iyo weyneyn iyo iyo qofka ka qaadaya nacam a'imada iyagu raximahumullah masaladan masale khilaafiya weeyaan ilaa saxaabadii waa iskusoo way isku khilaafeen ibnu cumar iyo ibnu cabaas waa la ogyahay a'imadiina saasoo kale iskugu khilaafeen haddana laakiin ma ahan mas'alo lagu kala sooco sunno iyo bidca ma aha oo hadda qofkii ka weyse qaataana hadda bidcuu ku dhacay la dhihi maayo nacam waa jebisaaq yidhaahdo qofkii ma jebisa yidhaahdo waana sida raajixa ahe haddaanay shahwa la soconine isaguna diin cusbo lama imaanin marka baqyiga iyo gardarada dadka isgardaraysanayaan wax wanaagsan ma aha faqabadtu rijlaya baan laabayay faidaa qaama hadduu istaagna basatuhumaa waan fidinayay walbuyuutu guryuhuna yowma-idin maalinkaa laysa fiiha masaabiixu waxaa laga qaadanayaa marka ha qofka naaimka ee hurdayo qofka naaimka ee hurdayo in markaa lagu qofka naaimka ee yani hurdayo in lagu gadaashiisa in lagu tukan karo yaa laga qaadanaya bukhaarina waaba baabaysto waxa uu saxiixiisa ku baabaystay baabu salaati khalfa annaa'imi ayuu baab ka dhigtay nacam xaafidkuna wuxuu tilmaamay xadiid abu daawuud oo warinaya sunankiisa kusoo saaray baa jiro lix boqol iyo siddeetan raqamkiisa oo yahay can ibni cabaas ee ku saabsan in layska reebay qof naa'im ee hurdaaya gadaashiisa in lagu tukado abu daawuudna wuxuu yihi turuquhu kulluhaa waahiyatun xadiidkaa duruqdiisa dhan waa wada daciif buu yidhi yacni xadiid ibni cabaas weeyaan ibnu cumar isagoo soo xadiidka laga warinayana waa jira ibnu cadiy ayaa soo saaray abu hurayra sidoo kale oo dabaraani baa awsadka kusoo saaray labaduna aaday daciif u yihiin oo isma kabi karaan xadiidka ibnu cumar weliba jawsaqani juzaqani ma aha juzajani ma aha saaxibu xawaali arijaal ma aha jawsaqani abaaiil kitaabkiisa alabaaiil walmanaakiir ayuu kusoo saaray xadiidkaas waxa uuna yidhi xadiidun baatilun weeyaan xadiidkan saxeynka ku sugan baa wuxuu tusayaa qof hurdaaya in hortiisa lagu tukan karo gadaashiisa lagu tukan karo nacam ayb marka waxau yihi faidaa qaama basatuhum xadiidka taa marka waa kaas laga qaadanaya walbuyuutu waxaa kaloo culimmada qaar ka yidhaahdeen haweenta hadday ku hormarto salaada inaanay kaa goynaynin yaa laga adi sutradaada hadday idin dhex marto salaada inaanay kaa goynaynin baa laga qaadanayaa bay dheheen bacd alculamaa xadiidkaa isaga marka waxaa weeyaan kan lagama qaadan karo xadiidkaas xukunkaas sababta waxaa weeyaan caa-isha ma hormaraynin rasuulka sala allahu alayh ali w slm hortiisay ku gudbanayd horumaridda iyo yacni jiifkana farqibaa udhexeeya oo qofka jiifaa waa waa maray lama dhihi karo yacni muruur buu sameeyey lama dhihi karo waa annaga xadiidka ugu horreyeyna kusoo marno low yaclamu almaaru bayna yaday lmusallii walbuyuutu guryuhuna yowma-idin maalintaa laysa fiiha masaabiixu faynuusya ma lahayn dhexdooda ma ahaanin laba macnaa laga qaadan karaa waxaa laga qaadan karaa macno waa kii aan hore usoo sheegnayo yacni waxay xukun sharci ahoo kale inay ka istidlaalayso oo haweentu inaanay ninka weysada ka jebinaynin waxaa kaloo dhici karta walbuyuutu yowma-idin laysa fiiha masaabiixu inay iyada yacni cudurdaarkeeda inay muujinayso oo sababta yacni marna ay u fidsane marna ay u laabayso lugihii meesha ugu fidsanay ugu fidsan tahay waxa ay tahay guryihii ayacni ayaan maadaama aanay faynuusya lahayn lugteeda meesha ay nebiga uu ku sujuudayo inay ku beegan tahay in kale uma jeedo taana marka iyada waa laga tilmaama baabun jaamicun ay hada kani baabun baab weeyaan jaamicun sutrada marka waxaa kaloo naga qusaya waxaa weeyaan sutrada qofka ay sutradiisu intay isu jiri karaan waxaa weeyaan meesha nebigu ku sujuudaya iyo sutradiisu waxaa u dhexayn jirtay mamaru shaatin neef ariya inta uu maroo kale ayaa u dhexeeya marka sutrada in lagu dhawaado waa tan kale maxaa sutra laga dhigan karaa waxaa sutra laga dhigan karaa mithlu mu'akharati raxli raxliga meeshiisa dambe wax la eg meeshiisa dambe marka culamadu waxay ku qiyaasaan waa qadra thuluthey diraacin dhudhun saddex meelood labadiisa meel dhudhunkaas saddex meeloodoo labadiisa meel ilaa intaasoo kale naco ayaa sutradii markaa laga dhigan karaa ayb xadiidka khadka in sutra laga dhigto tilmaamayana culummada in badanoo kamida idiraabay ku xukumeenba oo dacfibaa ku jiro baabun jaamicun ay hada kani baabun baab weeyaan jaamicun kulminayo yani axkaam fara badan oo kala duwan buu ururinayaa can abi qataadata alxaariث bni ribciy alanصariyi radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam idaa dakala axadukum lmasjida midkiin hadduu masjidka soo gala falaa yejlis yaanu fariisanin xataa yusalliya rakcatayni ilaa uu laba rakca ka tukado abuu qataada waa soo marnay alxaariث bnu ribciy alanصari qaala qaala rasuulu lah sal ly slam idaa dakala axadukum midkiin hadduu soo gala almasjida masjidka falaa yejlis yaanu fariisanin xataa yusalliya rakcatayni ilaa uu laba rakca ka tukado xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa taxiyatulmasjidku mashruucnimadeeda waxaa kaloo laga qaadanayaa marka xadiidkan cumuum baa ku jira oo waxaa weeyaan xilli allaale xilliguu soo galo xilli kuma qeydina xadiidkan dhinacaas marka cumuum baa kaga sugan xilli laguma qeydin ayb dhinacaas marka waxaa takhsiisna waa ku jiraayo waxaa weeyaan marka masaajidka lasoo galo ku saabsan yahay xadiidkii kale isaguna marka in nebiga uu reebay casirka kadib in la tukado subax kadib in la tukado asna dhinac baa cumuum uga jiraa oo cumuumka ku jiraa waxaa weeyaan salaadna inaan la tukan karin takhsiisna dhinac baa uga jiraayo takhsiiska ku jiraa waa maxay in yacni awqaadaas mucayanka aan la tukan karin bacda alcasri iyo bacda subxi iyo see marka loo masaaligta lakala maraayo horaan uga soo hadalnay qaarna waxaa weeyaan amarkan ayay xoojiyaan oo labada ragca in la tukada ah sabab bayna leedahay bay dhahaan salaad sabab le weeyaan cumuumka xadiidka kale ku jiro salaad casar kadib inaan la tukanin salaada layska reebaa waxaa laga soo reebayaa kuwa sababaha leh iyago in la tukan karo waana sida xooga badanee culimmadu u badan yihiin qaarna waxaa weeyaan xadiidkan cumuumka ku jiray kaas ku khasiseen oo waxay yidhaahdeen salaad hala tukada haddii masaajid lasoo galo waxaa weeyaan bay dheheen waa haddaan casir kadib aanay ahayn subax kadibna aysan ahayn takhsiisku halkaasay marka mariyeen xanafiyadana weeyaan sida waxaa sidaa kuwa qaba nacam min xayu daliil waxaa xoog badan kan hore waanan kasoo hadalnay waxaa xadiidkan marka laga qaadanaya falaa yejlis yaanu fariisanina l ma fariisan kartid ilaa laba ragca ka tukatid laakiin haddaad istaagtid oo taagnaatid maanta dhan ama aada masaajidkiiba marayso labadii ragca lagaama rabo amarkuna saasoo kale weeyaanoo idaa dakala axadukum lmasjida haddii midkiin uu masjidka soo gala falaa yejlis yaanu fariisanin fadhigaa layska reebay xataa yusalliya rakcatayni ilaa uu laba ragca ka tukado wacan zayd bni arqam qaala kunaa natakalamu fi salaati yukalimu rajulu saaxibahu wahuwa ilaa janbihi fi salaa xataa naزlat waqumuu lilahi qaanitiina faumirna bاsukuuti wanuhiina can اlkalaam wacan zayd bni arqam waxaa laga wariyey alansaariyi ahaa ansaariyun khasrajiyun ayuu ahaa abu camr ayaa la dhihi jiray nazla alkuufa kuufa ayuu degay meeshaasuuna ku dhintay sanadii marka sanadku markuu ahaa lixdan iyo sideedii wacan zayd bni arqam qaala waxau yihi kunaa waxaanu ahay natakalamu fi salaati salaada inaan ku hadlayno yukalimu rajulu qofka wuu hadlayey saaxibahu wuu la hadlaayey wahuwa laal huwa isaga oo wahuwa ilaa janbihi walxaal huwa isaga oo ilaa janbihi dhinaciisa ahaaday xaggiisa fi salaati salaada dhexdeeda yaanu kula hadli jirnay xataa naslad ilaa ay kasoo degtay waquumuu lilahi qaanitiin waquumuu istaaga lilahi alla u istaaga isu taaga qaanitiina xaalatiin idinkoo aamusan saakitiin waa lagu macneeyey qaanitiina idinkoo khushuucsan waa lagu macneeyey iyo macaani kalaba fa umirnaa waxaana la amray bisukuuti aamusitaan wanuhinaa waxaana laga reebay can ilkalaami hadalkii baana laga reebay xadiidkan isagu marka waxaa weeyaan waxaa laga qaadanayaa salaada in lagu hadlaa in la reebay oo ay mamnuuc tahay waana ku buraysaa salaada hadalka salaada lagu dhex hadlaana waxaa weeyaan hadduu camdi uu kusoo baxo qofkii isagoo kas u hadlay islamarkaana og oo aan jaahil ka ahayn hadalku inuu islamarkaana aan jaahil ka ahayn hadalku inuu salaada buriyo salaadda waa ku buraysaa haddii laakiin kas uu u hadlo kas buu u hadlay kas ayuu u hadlay laakiin ma oga salaadda inay ku jabto ma ka burayso salaada xadiidkii waatu xadiidkii mucaawiyata bnulxakam assulami waa tii uu hadlay dhowr jeer ninkii hindhisay buu yarxamukallah yidhi dadkii markay xoogaa soo melmelecsadeenna waa kii yidhi hakiladka waa hukla umayaah maa sha'nukum tanduruuna ilaya maca dalika salaadaha soo celiya lama dhihin dhinaca kale waxaa weeyaan ninkii hilmaan haddii ay tahayna maba ogi waa hadalka kaa soo baxsado waa as-aad is ilowday taasoo kale iyaduna waa midaan hadda soo maraynayo xadiidu dilyadayn xadiidkii dulyadayn uu tilmaamayay nebigu markuu hadlaayay yacnii inuu salaada dhammaystayba u haystay kuwaase salaada ma jebiyaan iyagu walidaalika marka qofka salaadda hadduu ku dhex hadlo calaa sabiili ljahli oo uga hadlo ama calaa sabiili nisyaan waxa weeyaan waa shay manhi ah oo salaada dhexdeeda layskaga reebay buu ku dhacay shayga manhigaana hadduu ku yimaado jahli ama yacnii khata oo kale uu ku yimaado dembina qofka loo qori maayo cibaadadana kama hadlaynayo laakiin shaygu hadduu yahay ma'muur shay lays amray salaada dhexdeeda ayuu ka tegey jahli darteeda uga tegay ama hilmaan waa kusoo celinayaacibaadadii dembigii unbaa laga rafcinaya laakiin waa inuu soo celiyaa cibaadadii ou la imaadaa manhiyaadka iyo ma'muuraadkaasaa loogu kala qaybiyaa xaafid alcalaa-ina wuxuu ku sheegayaa kitaabkiisaas nadmu lfaraa'idkii haddaaya aan sheegay ayb nacam marka xadiidkan marka kunaa natakalamu fi salaati baanu ku hadlaynay yukalimu rajulu saaxibahu bau la hadlaya wahuwa ilaa janbihi fi salaati isagoo dhinaciisa taaga ee agii xaggiisa ahaaday salaada dhexdeeda xataa naزlat waqumuu lilahi qaanitiin faumirnaa bisukuuti ayaa nala faray wanuhiinaa can ilkalaami baa nalaga reebay qaacido usuuliyay qaarkood ka bixiyaan meeshaana waxay yidhaahdaan shay marka lays amro laga qaadan maayo cagsigiisa in layska reebay alamru bishayi laysa nahyan can didihi saasay dhahayaan oo waxay leeyihiin waxaan ka qaadanaynaa fa umirnaa bisukuuti inaan aamusnaa nala faray ayb wanuhinaa cani ilkalaami uma baahdeen haddii inaan aamusnaa nala amray haddii la yidhaahdo yacni shayga marka shayga lagu amraa cagsigiisa waa lagaa reebay hadday tahay de maxuu wanuhinaa cani ilkalaami hadalbadni bay iska noqonaysaa amarkiibaaba laga ogaaday maxaa loogu celinaa bay leeyihiin laakiin yani taasi ma suuroobaysan tafaasiilna usuuliyiintu way ka bixiyaan shaygaa lagu amray didkiisu hal did inuu leeyahay inuu dhowr did uu leeyahay hal did haddii uu leeyahay waxaa weeyaan waa alamru bishayin nahyun can didihi buu noqonayaa markaa na ayb marka wuxuu yihi fa umirnaa bisukuuti baa nala faray aamusitaan wanuhinaa cani ilkalaami baana laga reebay culamada qaarkood baa iyagu waxay dhahaan masalay halkan yani ishkaal baa halkan ku jira ishkaalka waxa uu yahay cabdullahi bnu mascuud radia allahu cabdullahi bnu mascuud radia allahu canhu ayaa waxaa dhacday in markii uu joogay hijradiisii uu kasoo laabtay hijratulxabasha markuu kasoo laabtay nebigu u yimid sala allahu alayh wali wasalam isagoo salaad ku jira u salaamay kama radinin markaasuu yihi ina fi salaati la shugulan makayna ahayd bay dhaheen markaas zayd bnu arqamna waa saxaabi madaniyo reer madiine ah nacam haddii marka markaas layska reebay in la hadlo salaada layskaga reebay xilligii maka la joogi muxuu u leeyahay marka kunaa natakalamu fi salaati iyadoo madiine la joogo makaaba layskaga reebaye waa maxa hadalka haddana madiine dhexdeeda markay madiine loosoo hijrooday kadib say u hadleen marka salaada dhexdeeda uga hadleen qaarba marka sibay ku dhufteenoo waxay yidhaahdeen kunaa natakalamu zayd wuxuu ka wadaa yacni saxaabada ujeedaa ma waagii hore yani ayuu ka wadaa yani iyaga markaa madiine bacda alhijra ka warrami maayo laakiin sida ugu fiican oo lagu jamciyaa waxay tahay ibnu mascuud laba jeer bau xabasho u hijrooday markii koowaado uu soo laabtay waa maray maqleen reer makaa islaamay ayaa intay maqleen bay soo laabteen markay ogaadeen inaanay waxba ka jirinna waa laabteen ardulxabashay ku laabteen markii dambena de beder agteeda ayaa uu ibnu mascuud soo laabtay ghaswatu bedrin wax yar ka hor ayuu madiine soo galay markaa tookadaas marka uu madiine soo galayo waayo marka nebigu uu leeyahy ina fi salaati la shugulan soo ma garan marka idan marka zayd bnu arqamna isaguna madiine bacda alhijra unba ka war ayuu ayuu shaniga shanigeeda uu ka warramaya walidaalika marka waxaad garanaya marka wax isdiidaya ma ah labaduba ibnu mascuud markii nebiga oo u yimid oo usoo galayna madiinow nebiga ugu yimid zaydna madiine unbuu ka warramaya dhexdeeda wax marka ka horreeyey ma aha markaasaana la ree madiinaana lagu reebay hadalka in lagu dhex hadlo salaada dhexdeeda faumirnaa bisukuuti baana la faray wanuhinaa can ilkalaamina waana laga reebay wacan cabdillaahi bni cumara abi hurayrata radia allahu canhum can rasuuli illahi sala allahu alayh wali wasalam anahu qaal ida shtada alxaru faabriduu bisalaati faina shidat alxari min fayxi jahannam cabdullahi bni cumar iyo abu hureyra waxaa laga wariyey rasuulka sal l ly slam inuu yihi ida shtada alxaru kulaylku hadduu darnaado faabriduu bisalaati salaad ku qaboojiya faina shidat alxari kulaylka darnaantiisa min fayxi jahannama jahanamo neefsashadeeda iyo faafitaankeedu ka ahaaday halkan marka waxaa laga qaadanayaa duhurkii in dib loo dhigayo xilliga aadka u kulaylka badan xilliga kulaylka badan ama safar ha lagu jiro ama yaan lagu jirin dibdhigaasina marka intii marka un waxay noqonaysaa un wixii markaa in xoogaa la yar qaboojiyo kulaylku ma zuulayo mar walba isaga dhammaantiis ma zuulayo laakiin inaan awalul waqtiga in xoogaa yar dib looga sii durjiyo xadiidkan ibraadku marka culamada qaarkood baa waxay leeyihin wuxuu ka hor imaanayaa khabaab ibni al arati xadiidkiisa ee ahaa nebiga ayaan waxaan uga dacwoonay oon uga cabanay xara ramdaa kulaylka ciidda ay kululaanaysa waqtiga duhurkii xoogaa inuu salaaddii dib nooga dhigo falam yushiknaa nebiga sal ll ly slam nagama aqbalin marka dacwadeenna nagama aanu aqbalin haddii marka ibraad haddii uu jiri lahaa khabaab ayaa dib loogu dhigi lahaa bay dheheen salaada waa kaa nebiga uu ka diiday culamada laakin waxay ku jamciyaan nebiga caleyhi salaatu wasalaam ibraadka sidaan ayuu u faray in salaada duhur yacni la qaboojiyo waqti awel waqti waxaga dib looga dhigo markaa kadib a haddana khabaab ibn al arati inay dib loo sii dhigo intaa kadib ay sii codsadeen dibdhigaas dambe waayo waxa uu nebigu ka diiday sala allahu caleyh waalihi wasalam saa in lagu xambaaro marka ilaa xataa haddii duhurka ibraad loo sameeyo waxoogaa la yar dib loo yara dhigo xataa ciiddu weli waa kulushahay dabcan hore kama qaboobaysa ciiddu waxaa laga yaabaa casirka xataa inay weli ciiddu xoogaa raran camal ay tahay meelaha aadka u kuleylka badan marka labada xadiid in sidaa loo jamciyo yaa wanaagsan marka imaamu shaafici isaga wuxuu yidhaahdaa wuxuu khaas ku yahay ibraadku jamaaco masjid yacni wada imaado oo yacni meel dheerna ka imaado jamaaco yacni masaajidka meel dheer uga imaanayso markay jirto ayaa ibraad la samaynaya ama haddaanay jirin waxba la samaynaya awal waqti baa la tukanaa kaana waxaa diidaya nabiga sala allahu alay wali wasalam iyadoo safar lagu jiro ayuu faray in la sameeyo ibraadka hadde safar marka lagu jiro asxaabtii iyo nebiga hal meelay ku wada kulansan yihiin qof meel dheer uga imaanaya ma jirta salaad maca dalika haddii ibraad la sameeyey waa inuu caam yahay marka ibraadka amarkiisa ida shtada alxaru kulaylku haddii uu darnaado faabriduu bisalaati salaad ku qaboojiya faina shidata alxari kulaylka darnaantiisa min fayxi jahannama jahanamo faafitaankeedu ka ahaaday waxaa laga qaadanayaa jahanamo inay hadda abuuran tahay oo ay makhluuq tahay baa laga qaadanaya jahanamo haddaba in la abuurayo hadda ay diyaar tahayba qur-aankana waa laga fahmaya ucidat lilmuttaqiin iyo ixtajat iljannatu wannaar iyo sunnadana waa laga fahmaya jannadii naartii baa dooday iyo nebigi in lasoo tusay sala allahu alayh wali wasalam iyo kulli inay abuuran taha laga wada qaadanaya khilaafan lilmuctazila wacan anas bni maliki radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam man nasiya salaatan w falyusaliha ida dakaraha walaa kafaarata laha ila dalik aqim asalaata lidikrii wacan anas bni maliki radia allahu canhu waxaa laga wariyey qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam man nasiya salaatan salaad qofkii iloobo falyusaliha ha tukado idaa dakarahaa hadduu xusuusto walaa kafaarata lahaa kafaaro uma ahaanin ilaa dalika kaagaas mooyaane aqimi salaata alla waxa uu yidhi wa aqimi salaata salaada oog lidikrii ay litadkiirii laka iyaahaa xusuusinteyda aan ku xusuusinayo iyada ku oog salaada markaan ku xusuusiyo tuka salaada macnaha waa lagu macneeyaa wa aqimi salaata salaada oog lidikrii ay idaa dakartanii haddaa ay xasuusato naqaci baa saa ku macneeyey wa aqimi asalaata salaada oog lidikrii litadkuranii si aad ani ii xusto salaada yacni inaad i xusuusatood ani i xusto u oog darteed mujaahid baa iyadana macnaha wato walimuslimin muslim waxaa usugnaatay man nasiya salaatan salaad qofkii halmaamo ow naama canha ama ka seexdo fa kafaaratuha kafaaradeeda an yusaliiha inuu tukado weeyaan idaa dakaraha kolka uu xasuusto xadiidkan isaga marka waxaa weeyaan waxaa laga qaadanaya qofkii salaad iloobo markuu xasuusto ayuu tukanayaa naasigii qofkii salaad hilmaamay waa kan ka hurdayna marka uu soo tooso ayuu tukanayaa dib loo dhigi maayo salaad laga hurday duhurka kadib in lagula qalleeyo wax qalada waayo dadka soomaaliduna ay yeelaan mar allaala markuu qofka hurdada kasoo tooso waa inuu hore ka tukadaa waqti allaala waqtiga ay tahay falyusaliha idaa dakaraha walaa kafaarata laha ilaa dalik kafaarana male taa mooyaane taa marka waxaa laga wadaa kafaaro kale male yacni mar haddaad salaadii la timaado wax kale lagaama rabo yacni bacdi naas xadiis waxaa jira aada daciif u ahoo haddii aad salaad tukat haddaad salaad ilowdo intaad tukatid yacni iyadiyo kalena waa lagaa raba mar labaad inaad ku celisid ma xadiidkaana baa diidaya taa xadiidkaana aada u daciif u yahay walaa kafaarata lahaa ilaa dalik intaa un weeyaan kafaaradeeda xadiidka waxaa kaloo laga qaatay ninkii kas uga tegay salaadana inuu la imaanayo isaga laftirkiisa laga rabo maxaa yeelay ninkii cudurdaarka lahaaye hilmaanka iyo hurdada ay uga tagtay haddii la imaaw la yidhi waxaa xukunka uga owleysan in la yidhaahda kii kas uga tegay inuu la yimaado culamada iyagu gaalaysiinayaan waxay leeyihin qofka taariku salaadkaa gaal buu ahaa markuu soo islaamo waxba lagama rabo qul liladiina kafaruu in yantahuu yuqfar lahum maa qad salaf laakiin yacni haddaan qowlka kale fiirino waxa weeyaan inuu la imaado qaarna waxayba leeyihin xataa hadduu isagoo gaal ahaa inuu soo celiyo salaadii waa isaga iyo gaalka asliga waa kala duwan yihiin ay dhahayaan ayb marka salaadu sidaa sidaas weeyaan inkastoo qadaheeda laysku khilaafsan yahay ibnulqayimna baxhi dheer kitaabkiisa asalaatu waxukmu taarikiha ou kaga hadlay oo kaga qoray nacam qiyaaska noocan oo kalena waa qiyaas qiyaaska cagsiga qiyaas saxiixa waay oo jira waay nacam haddii marka naa-imkii la yidhi salaada la imaaw kaama dhicin la yidhi waxaa uga owleysan kii kas uga tegay iyo kas cad iyo maag uga tegay aqimi salaata salaada og lidikrii walimuslimin man nasiya salaatan salaad qofkii halmaama ow naama canha ama ka hurda fakafaaratuha kafaaradeeda an yusaliiha inuu tukado weyaan idaa dakarahaa kolka uu soo xasuusto taasina waxaad garanaya marka diinta suhuuladeeda iyo sida ilaahay subxaana watacaala aanu noogu dhibin u noogu fududeeyey wacan jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma ana mucaada bna jabalin radia allahu canhu kaana yusallii wuxuu ahaa inuu tukanaya maca rasuulillahi rasuulka uu la tukanaya sala allahu alayh waali wasalam cishaaa alaakhira cishaha dambe uma yarjicu waa soo ta dambe cishaheeda yani uma yarjicu waa soo laabanayay ilaa qowmihi qowmkiisa usoo laabanayay fa yusallii bihim waa tukinaya tilka asalaata salaadaas cishaha ayuu tujinayey xadiidka waxaa laga qaadanayaa fiihi sixatu salaati almuftaridi khalfa almutanafil qof farad tukanayo inuu ku xiran karo qof sunno tukanayo maxaa yeeley mucaad salaadii hore ee uu nebiga la tukanayay waxay ahayd salaadiisa faradka midda dambena sunnay isaga u ahayd taana marka waxaa ku cadaynaya oo ku tusaya xadiid cabdirasaaq uu soo saaray iyo shaafici iyo daxaawi iyo bayhaqi oo jaabir bnu cabdillaahi baa wuxuu yidhi hiya lahu tadawucun walahum fariidatun midda dambe isaga sunnay u ahayd iyagana farad bay u ahayd isnaadkeeduna waa saxiix sida uu xaafidku fatxulbaariga ku bayaaniyey bayhaqina waxa uu yidhi ziyaadadani jaabir ayaa yidhi jaabirna marka laabudda waxaa weeyaan ma dhahayo ilaa inuu ogyahay un mooyaane tan kale waxaa weeyaan mucaad ibnu jabal salaada uu nebiga la tukanayaa sunno ahayd in la yidhaahdo waa ixtimaal aada baciid u ah weeyaan maalikiyada ayagu saas dhahayaan nacam oo waxay leeyihin mucaad salaadiisa horaa waxay ahayd salaad sunno ayay u ahayd marka ma dhici karta salaada uu marka hore waqtigiio soo galay salaadiisa koowaad uu tukanayo inuu sunno ka dhigto suurtagal maaha nacam qaarna naski bay sheegeen arrintan in la nasakhay laakiin ma xoog badna waxaasoo dhan nacam waxaana laga qaadanayaa marka asalka masaladanna waxay ku qotontaa dayashada imaamka lagu dayanayo waajibnimadeeda ma waxay ku saabsan tahay suurada iyo niyada iyo ficilka iyo aqwaasha mise waxay ku saabsan tahay ficilka iyo aqwaasha qaar ka mid a sida xooga badan waxaa weeyaan dayashada imaamka lagu dayanayo waa afcaasha in looga daydo iyo aqwaashiisa wax kamid a aqwaasha laftirkeeda culamada qaarkood kulligood loogama wada lalama wada imaado maxaa yeeley qiraa'adoo kale marka la akrinaya faatixadaad akrinaysaa suurad ma akrinaysa isagaad dhegaysanaysaa nacam soo ma jeedi marka suuradda dambe akrinteeda kaga dayan maysid adiga nacam cinda man yaquulu salaada jahriyada faatixada xataa ma'muumka lagama rabana hadda waxaa weeyaan aqwaashii qaar kamidaba uunan kaga dayanaynin soo ma jeedid niyaduna maaha yacni waxaa weeyaan waajib maaha in loogaga daydaa oo waxay noqon kartaa adiga niyadaada niyad faradtiisana niyad sunna ay noqon kartaa bal waxaa soo aroortay nabiga sala allahu calayh waali wasalama inuu meesha yacni batnu naqlin inuu salaad ku tujiyey laba ragco qolo salaatulkhawf ay ahayd qolo kala waa waa way isla wada salaamo noqsadeen qolo kalaa timid haddana nebiga laba ragco kaleu tujiyey salaadaasna salaad faraday ahayd marka nebiga midda hore farad bay u ahayd midda dambana sunnay u ahayd ile laba farad ma tukanayo hal mar ma ogtahay nacam taas oo dhan baa marka waxyaabaha oo dhan baa loo daliishanaya imaamu sancaani moxamed bnu ismaaciil alamirna risaalow ka alifay salaatu almuftaridi khalfa almutanafil ayb kaana yusalii mucaad wuxuu ahaa inuu tukanayo maca rasuulilahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulka uu la tukanayo cishaa alaakhira ta dambe cishaheeda nacam idaafada noocan oo kale marka kuufiyiintu waa baneeyaan basriyiintuna ma baneeyaan shay shay lamida in loo adeyfiye markaa nacam ayb waa laabudda in wax lasoo qadaray leeyihin basriyiinta masjid ljaamic oo kale iyo salaat lulaa oo kale iyo yani salaatu saacati aluulaa bay leeyihiin oo kale waxbay soo qadarayaan marka ayb nacam masjid ljaamic waxay leeyiin masjid lmakaani aljaamic saas oo kale basriyiinta soo qadaraan kuwaan laakiin kuufiyiinta iyagu way iska banaynayaan wacan anas uma yarjicu ilaa qowmihi buu u laabanayay fayusallii bihim tilka salaata salaadaa buu tukinayay marka can anas bni maliki radia allahu canhu qaal kunaa nusalii maca rasuuli illahi sala allahu alayh waali wasalama nebiga maciisa ayaanu tukanaynay fii shiddati alxari kulaylka daraantiisa dhexdeeda markuu aadka u daran yahay fa idaa lam yastadic haddaanu awoodin axadunaa midkeen haddaanu awoodeynin an yumakkina inuu makaniyo si fiican oo u dhigo jabhatahu foolkiisa min alardi dhulka ou makaniyo haddaanu awoodeynin basada thawbahu maradiisa ayuu fidinaayey fasajada calayhi waa ku sujuudaya marka waxa uu yidhi kunaa nusallii ayb waxaanu ahayn inaan tukanayno maca rasuulilah rasuulka aan la tukanayna fii shiddati alxari kulaylka daraantiisa faidaa lam yastadic axadunaa midkaan haddaanu awoodeynin an yumakina jabhatahu mawjigiisa inuu makaniyo min alardi dhulka basada thawbahu maradiisa ayuu fidsanayay fasajada caleyhi waxaa laga qaadanayaa marka maro in dhulka la dhigan karo lagu sujuudi karo maradaa marka hadday qofka la dhaqdhaqaaqaysay la socoto culimmada iyaga waxay yidhahdeen maya ma banaana waa maro dhulka taallo oo isaga iyo iyada kala soocan yihiin way bannaan tahay mare laakiin isaga la dhaqdhaqaaqaysa qaar baa waxay leeyihiin maya ma bannaano inuu ku sujuudo korkeeda xadiidkanna marka inay maradaa la xiriirsanayd iyo inay dhulka taalle midna caddayn maayo marka waa inaanay waxba dhibaata marka sidaa aynaan usii lahayn ayb wabillahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam